bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniiyohow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha lixaad juun sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabidma waxaa ka mid ah xaalad deganaansho aan caga buuran ku taagnayn oo caawa laga soo warinayay inay ka jirto magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maamulka koonfur galbeedna waxa uu si adag ugu cambaareeyey dagaal ciidamada daraawiishta iyo militariga soomaaliya ku dhex maray magaaladaasi baraawe ee gobolka shabeellada hoose
juun bili lixaad labada kun labaatan sideed oo shalay haytay runtii wali eed unku xugnaa waana ku tacsiyeene dhacdadii guud hankudhiidi shalay oo fool foollo xumayti dhacdadaas barnaamijka wareegga ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo war ka soo saaray xiisadda magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose xildhibaanada labada aqal ee markaasi ku matala koonfur galbeed soomaaliyana waxa ay caawa war-saxaafadeed ka soo saareen xaaladda magaalada baraawe
waxaan rabnaa si wada jira horta inaan u tacsiyeyno shacabkii waxba galabsan ee shalay degmada baraawe lagu weeraray oo dad wata dharka ciidanka shacabka dowladda wata ee ku weeraray waxaan leenahay intii dhimanta ilaahay u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay ha u boobadhayo
war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed islamarkaasina ay caawa kaga hadlayaan xaaladda magaalada baraawe iyo waxyaabihii ay ka yidhaahdeen ayaanu idiin soo gudbin doonaa hadduu rabiidmo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntlandna waxa uu maanta xukun ku riday dhallinyaro markaasi tacaddi kula kacday qoos danyar ah xukunka lagu riday dhallinyaradaasi ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidmo diyaarad siday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dhowaan uu hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe u magacaabay gobolka gedo oo laga hor istaagay inay ka degaan gobolkaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa is-hor istaaggaasi lagu sameeyey diyaaraddaasi siday mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka gedo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolkaas dhowaan loo magacaabay iyo xaaladda gobolkaas oo laga deerinayo ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobadeenna kale waxaa ka mid noqon doona midowda afrika oo ku dhawaaqeen qaar ka mid ah saldhigyada admis ay ku howlgalaan xilligan lagu wareejin doono ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed haddaba warkan ka soo yeeray midowda afrika ayaanu idiin soo gudbin doonaa urur goboleedka igaadna waxa uu taageeray go'aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran waxaan idiin soo gudbin doonaa dhowr qodob oo markaasi is-afgarad ah oo ay gaareen madaxda dalalka urur goboleedka igaad meertada afar iyo tobanaad oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti ee xarunta waddanka jabuuti qodobadaasi waxayna ku soo kordhay intaan wareegga wararka dalsan ku guda jirna ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa farsamadii suudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan caawa axmed cali maxamed jaaja ayaa ku jira mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
war kaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idinleenahay dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirarka dherarkeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibic shan megaarsis fm kaasoo inaga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fm kuu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen waxaan u wanaagsan caawa waxaan ku bilaabi doonaa wararkeenna xaaladda magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya waxaa laga soo warinayaa in caawa ay halkaasi ka taagan tahay xaalad deganaansho oo aan caga buran ku taagneen kadib markii dagaal xoogan oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ahna xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa lasoo warinayaa in weli qaybo ka mid ah magaalada ay ku sugan yihiin ciidamadii saacadihii lasoo dhaafay halkaasi dirirtu ay ku dhex martay dagaalada magaalada baraawe ka dhacay khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashada dhaawac oo ku dhowaad toban ruux oo dhinacyadii dagaalamo ah ayaa lasoo warinayaa inay ka dhasheen iyo dad shacab ah oo ay risaastu guryahooda ugu tagtay iyada oo sidoo kale khasaaruhu intaasi uu ka badnaan karo waxaa magaalada caawa weli laga dareemayaa inay ka taagan tahay xiisad iyo saasaan colaadeed oo u dhexaysa dhinacyadii halkaasi dirirtu ay ku dhex martay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo caawa war ka soo saaray xaaladda magaalada aanidhaadee maanta war ka soo saaray xaaladda magaalada baraawe ayaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas oo uu ugu horeeyay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya warbaahinta ay kula hadleen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliyiintan kale ee maamulka koonfur galbeed waxa ay si adag u cambaareeyeen falkii ka dhacay magaalada iyagoo eeda duush u saaray ciidamada militariga soomaaliya dhinaca kale waxaa sidoo kale magaalada muqdisho caawa ee markaasi war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda magaalada baraawe xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed iyaguna dhacdada ka dhacda halkaas ayay si adag u cambaarayeen ugu horreyn waxaad maqli doontaan wasiirada ka tirsan koonfur galbeed oo ka hadlaya xaaladda magaaladaas waxaa xigi doona codka xildhibaanada oo iyaguna ka hadli doono xaaladda magaalada baraawe soona saaray baaqa xaaladaasi بسم الله الرحمن الرحيم آه ولي آه warbixin yar ku biyaane dhacdadii ku dhiiday degmada baraawa ee taariikhda markay ahayd tuma ilaa mada bili ee juun bili lihad ee 2028 oo shalay ahayd runtii wali eed un ku xugnaa waana ku tacsiyeen dhacdadii guud ahaan ku dhiiday shalay oo fool foolo xumayti dhacdadaas oo iyo jeysadeen dad ee ciidamo iska sheegeen in iyo eeyin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee runtii weerarnayo ka qaadan ee gurigii madaxtooyada sidiisan la socotaan baraa waa madaxtooyadii way ka taalla dowlad goboleed koonfur galbeed caasimadii ee, dowlad goboleed koonfur galbeedu ee, shalay abbaara ee, sagaal saac galabtii ilaa xalay ilaa iyo hiraabto wali ku socday dagaal ee, wali meelasay ka dhimaday dad shacab eh oo un eed un ku xugna saas oo kale wali ka dhimaday ciidamo ee, eed qaali inhay ee, waliba waa ha- haddii isan ee, dadka shacabka ee warbixin yar ku siino ciidankaas wali haay iyo meeliyo weerareen Ee, meelo la weeraray horta madaxtooyadii koonfur galbeedu Ee, ciidankana si isan ogtiinba wali jale dad ee, lebiska isku qaadadaw ee, oo hadda run ahaantii markii lasoo waraysadayna eedan sheegadaan iyo eeyin ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed Ee, sida la ka ogaayayna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee, shaqadiyoona haytay in dadka shacabka ay badbaadiyaan haytay ma in dadka shacabka ay iyo hakanagadaan mahayna Ee, walila la xiriiray guud ahaan ee, madaxdii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka sareyto wasaaradda gaashaandhigga saas oo kale walila la xiriiray ee, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxdii sare ee dalka Ee, run ahaantii ilaa xalay wali la iska dayay in habadaas la roojiyo ee, oo ciidankaas hoob iyo sidayoo sheegadayan ciidan dowladeed eeyin xabadaas roojiyaan madaxtooyadana weerarka ku dhaafan ee, walina jawaabka biyeyna in ciidan kale oo ciidan dowladda koonfur galbeed ee aan roogi korno degmadan baraawe ee, saas oo kale hiraabto wali suubiyena inyo qobsadaan eelboorkii umutan adeegay oo halka ilan furnayti baraawe eeyi hiraabti inyo baawuro ka gooyaan ee, eelboorkii dhexe istaagaan may hadegi kor araan ooyo in diidaan xitaa dadkii dhaawacmay ee, oo dagaalkaas ka dhaawacmay gurmudka lansoobiyi lahay in gurmudkii lansoobiyiyo diideen Ee, intaas warbixinta guud waaye ee, walina la hadalnay runtii ee, cid kasta oo qusayti wali marka fadaana intii in baaq aan ku jeedayno oo lama nooce dadweynaha horta wali lana isdejiye ee, dowladiina singmoqom ee, dowladda koonfur galbeedna ma nagada doonto too isku aamusaaso walaay meelo ku dhayna wali nagada doonana waa la iskala xisaabtama waho ilaahay indiinab wali fadaana in inta baaqan ku jeedayno ee, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sido xeer ilaaliyaha ee, ciidamada qalabka sido iyo taliyaasha ciidamada guutaan walilana ee, sidan ka dhaqsiya badan maadaama meelo la weeraray ata meel madaxtooye ah wali lamid ataa in la weeraray madaxweynihii koonfur galbeed Ee, walilana marka in si degdeg ah arrintu isuge hoob dadkaas iyo eeyin ciidan military ah sidiyoo sheegadeen tuutaanka jaroona ku muuqdo hoob iyo ciidan military eeyin in maxkamadda ciidamada qalabka sida italaska si degdeg ah jawaab arrintaasaan ku biyaan Ee, muddo yarna eelboorkaas oo dadka dhaawacagahay lagu qaado faday wali ee, ka bogaadayaana in yoon muddo yarna la kufuro eelboorkaas saas oo kale ciidankaas isla xisaabtansho iyo walaagii qalad ee meelasay ku dhiy weerarkii la jeysadayna in jawaab degdeg ah lagu halo dowladda koonfur galbeed ee, ma ku aamusu doonto ee, lan kasta oo dembe galoona waajib sheeya maray doonto marka shacabkaanoon wala inka baaqanaya in las dejiyo ee, intii noo dhimatay ilaahay igna haraysa intii hata noo dhaawacana wali ilaahay aan ku rajayna in caafimaad degdeg ay helaan dowladdana jawaab degdeg ay bii doonto guud ahaan ee, madaxweynaha aan ka sareeyo walina baaqas injeediyaana taliska iyo maxkamadoogii ciidamada qalabka sida in jawaab degdeg ah arrintaas ku biyaan Ee, saas oo kale wali eed un ku xugnaa ee, wal horla aragaynan hayne Amazon ee wali mas'uulku haytay sidiisan ogtiin Amazon ee eelboorka yaa waa mas'uulku ah saas oo kale madaxtooyo markii xaalad khatar ay galay yaa waa iyo mas'uuliyiddii haytay in in ma aragne arrintaasay difaacdo laakiin dhacdadaas wali ka jaray in shalay dhexgalay Amazon ciidankaas ee madaxtooyada ha weeraray meelo seeti dhaawacagii ciidanka madaxtooyadii haqaadi baawurtiya la kula degay markaas kadib la dhammaystiray la dilay wal hor la arag inhayn saasoo kale ci- ee, eelboorkii iyo gacanta ka haayeen oo dowladdiina ka aaminti mandate soo nahaayay yaana in maylan raayo isa hiraabta maleeshiyaadkaas qobsadeen ee, wal wiino iyo hata ku qobadeen jarna marka amasom yaana wala inka baaqana sida mandate iyo ay mas-uuliyad iyo saarnaayta in yoona ee, qobsadaan aan ka baaqana guutaan insha allah warbixintaas ee, iyo walaay kale ha zaa'ido hasiin la wadaaga doonno laakiin waliisin xaqiijiyaane koonfur galbeed in in aamusu doonno walaay hatu ku dambeeyo dadkii falkaas jeysiday madaxtooyadii weerarina lala xisaabtama doono iyadaan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan rabnaa si wada jira horta inaan u tacsiyeyno een, shacabkii aan waxba galabsan ee shalay degmada baraawe lagu weeraray oo dad wata een, dharka ciidanka shaarka dowladda wata ee ku weeraray Ee, waxaan leenahay intii dhimanta ilaahay ha u naxariisto een, intii dhaawacantana ilaahay ha u boogadhayo sidoo kale ciidamada daraawiishta oo iyagana een, ee koonfur galbeed soomaaliya iyagana een, ciidankii meeshaas naftooda ku waayay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannadii firdows ilaahay geeyo inta dhaawacan inuu ilaahay ee, si dhaqsile ilaahay uu u bogsiiyo Een, markaan intaa ka nimaano een, maanta halkan waxaan kusoo saarnay baaq iyo cambaarayn annagoo ah xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya waxaan cambaaraynaynaa falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay labayo tobankii juun labada kun iyo saddex iyo labaatanka degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya dhacdadaasi oo ka koobnayd weerar lagu qaaday madaxtooyada koonfur galbeed iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed iyo shacabka degmada baraawe weerarkaasi oo geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed weerarkaasi mas-uuliyaddiisa waxaa qaadaya taliyaha ciidanka s n a ee ku sugan degmada baraawe ee lo- oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cilmi jimaale xorogaa wuxuu khalkhalgeliyey xasiloonida degmada baraawe isagoo caqabad ku noqday horumarka iyo nidaamka dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya isagoo huwan shaarka dowladda muddadii tobanka sano u dambeysay dhibaato ku hayay shacabka degmada baraawe sarkaalkaas magaciisa kor ku xusan wuxuu kasoo jeedaa wuxuu kasoo horjeedaa jiritaanka dowladda koonfur galbeed waxaa markhaati madoonto ah in gobolka shabeellaha hoose si joogto ah loogu dhibaateeyo shaarka dowladda taas waxaa caddayn u ah in taliyayaasha s n a dhammaantood ay yihiin dad isku beel ah sidoo kale waxaan cambaaraynaynaa ciidanka atmis ee ka howlgala degmada baraawe waxaa si cad ugu waxay si cad ugu wareejiyeen eerboorka degmada baraawe maleeshiyaad beeleed sheegta inay yihiin s n a waxaa si bareer ah ugu wareejiyeen askari dhaawac ah oo saarnaa gaarigooda kadibna hortooda lagu dilay waxaan dowladda soomaaliya oo hormuud ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu baaqaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo loo soo qaado ciidan beeleedkaasi iyo taliyayaashooda kadibna tallaabo waafaqsan dembiyada ay geysteen loogu qaado dowladda soomaaliya waa inay ixtiraamto wada shaqaynta dowlad goboleedka maadaama dalku uu federaal yahay dulmi soo jireen wax la qaadan karo ma ahan waxayna dhaawac ku tahay wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaan la ogolaan doonin ciidan beeleed sida hadda ay yihiin ciidanka meesha jooga baaq ku wajahan beesha caalamka beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa in baaris madax bannaan ku sameeyaan ciidanka atmis ee ka howlgala degmada baraawe iyo folkii ka dhacay degmada baraawe oo ahaa in askari dhaawac ah gacantooda lagala baxo laguna dulo hortooda wabilahi towfiiq
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqidaayuu sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weligaa
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato caruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aaloo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier yar baank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna
somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
markalaabee wanaagsan ayaanu galeenahay saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada jabuuti ee xarunta waddanka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedka waddamada urur goboleedka igaad meertadiisa afar iyo tobanaad uu ka qabsoontay magaalada caasimadda aydhi jabuuti ee xarunta waddanka jabuuti shir madaxeedkan ayaa madaxdu waxa ay ka soo saareen qodobo markaasi nuxurka is-afgaradkooda oo ku aadan waxyaabihii ay dhinacyadu isku afgarteen qodobadaas ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in ku-xigeenka xugayaha guud ee urur goboleedka igaad uu noqdo shakhsi soomaali ah oo ay soo magacaawdo dowladda federaalka ah ee soomaaliya halka muddada afartan sano ah ee haatan xilka loo kordhiyey xogayaha haatan igad hogaamiya sidoo kale in dib u habeen lagu sameeyo hannaanka maamul ee daladda igaad iyada oo si siman ay u shir guddoomin doonaan sannad kasta mid ka mid a dowladaha xubnaha ka qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay in madaxda igaad ay bogaadiyeen guulaha laga gaadhay dagaalka ka dhana al-shabaab ee soomaaliya ka socanayo iyagoo sidoo kale ugu baaqay in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka taasi oo markaasi caqabad ku ah dagaalka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay kula jiraan al-shabaab madaxda ayaa beesha caalamka ugu baaqay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ka taageerto dhinaca dhaqaalaha iyo mid siyaasadeedba taageero in dowladda lagu siiyo meelmarinta go'aanadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ururgoboleedka igaad ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood waxa ugu baaqay inay si deg deg u joojiyaan diriirta dhexdooda iyadoo markaasi sidoo kale ay ugu baaqeen in wadahadal lagu dhammeeyo kala aragtidunaanshaha u dhexeeya dhinacyada ku diriiraya magaalada laascaanood ee gobolka sool agaag dhinaca kaleetana haddii aynu fiirino dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre maanta waxa uu daafuray mashruuca dhoofinta hilibka xoolaha soomaaliya ee loo iibgeeyo dalka sacuudi arabiya oo ay ka shaqaynayso wasaaradda xanaanada xoolaha haddaba ra-isul wasaaraha soomaaliya maanta halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa guul weyn in maanta aan xoolaheenna oo weliba hilibkoodii ah inaan dhoofinayno hilibka xoolaha sida la sheegay ayada oo dhoofinta aan ka hadlayno oo ay aada iyo aada u wanaagsan tahay oo dee ayba inoor tahay xoolaheennu innaga ay nolosheennuba ku tiirsan tahay haddii aan dhoofsanno iyo haddaan qalanno iyo haddii aan maallaba intaba haddana inaan u gudubno inaan xoolaheenna aan dhoofinno weliba ayagoo hilib ah aan hilibkii dhoofinno waa tallaabo weyn oo horey loo qaaday sida la sheegay waxaa ku jira waxyaabo fara badan oo bioproducts oo inoo soo haraya oo aan si kale ayagana aan u process garayn karno haddii aynu ganacsi ugu talagalnay oo faa-iido weyna ayaa jira hadda innagu haddaynu soomaali nahay markii hilibka la yidhaahdo neefka in yarun baynu ka isticmaalaaba laakiin inaha kale ee faraha badan ee haddii la process gareeyo neefkii la dhoofiyey aynu neefka u naqaanay intaynu inagu ka cuni jiray inta kale haddii la hagaajiyo oo business loo adeegsado la process gareeyo waxaa laga yaabaa inay kaba qaalisan tahay ay kaba badan tahay dhici karta waxaa kale oo meesha dee ka imanayaa waxaynu maanta ugu baahi badan nahay oo ah shaqo abuur in dadkii shaqo loo abuuro oo meeshii dee xoolaha afar qofuun kaxayn jirtay kadibna markay badda gaadhsiiyaan halkaas ay ku tegi jirtay in xoolo la qalo oo warshadaha ay ay abuurmaan oo maxaan ku dhahaa processing lines ay samaysmaan ama oo ay intaasoo qof ka howlgalaan ayada lafteedu waa waa guul weyn oo inoo soo horeetay ayay noqonaysaa waa bilow laakiin waxaan rajeynaynaa in lagu guuleysto waxaanan isleeyahay waa lagu guuleysanayaa markii dhowr arrimood loo fiiriyo waa marka koobaadee ahmiyadda ay leedahay ka sheekeyn mayno waan horeyna waad loo sheegay aniguna waan la qabaa laakiin waxyaabaha muhiidka ah ee aan rabo inaan halkan ka sheego waxaa ka mid ah sectorkan oo xoolaha wuxuu ka mid yahay sektarada muhiimka ah ee dalkeennu uu u socdo inuu investment ku sameeyo oo dalkeennu ay tahay inay dadkeennu ay tahay inay u jeestaan oo ganacsatadeennu ay tahay inay u jeestaan dinacafisaan gaaraynaa ilaahay idankiis sanadkan intuusan dhammaan waxaa inoo qorshaysan marka adduunyadii baa inoo furmaysa soomaaliya waa la maalgashanayaa waa la soo aadayaa marka waxaa inoo furan inaynu deyn qaadano dadku dee investment la sameeyo hadday sidaas tahay cabsi weyn waxaa ka jirtay xaggee lala aadayaa dee soomaaliya ma dhici kartaa inay inalaba tagtaba caasifadda maxaa jira haddaan si fiican loo manage garayn waddan very fragile dhaqaalihiisu in adduunka lagu soo fasaxo culays badan baa iyo cabsi badan baa jira aba shirkadaheena yaryarkaaba la jiir ah oo la qabsadaa aba waxaynoo dhanba dhammaadaa laakiin waxaan rabnaa qorshuhu waxa weeye inaan caddayno dadka qaarkood cabsi waxay qabaan oo war dowladdu hadba intay deyn soo qaadato ilaan adduunkii baa deyntii u furaye kadibna ay lectury u isticmaasha baabuur qurqurux badan guryo waaweyn mushaharka oo wada la shan- shanjabaaro adduunka albaaba la iskaga raaxaystaayo jiilka dambe culayska la saaraa laakiin inta hadda maanta joogtaay abay dhahdaa annaga waan ka noolaanno qolada dambe waxba nagama gelin si ayna taas u dhicin ba waxaan rabnaa in waxaynu helno aan qorshayno meeshaan geenin iyo areadiska aan aan maalka sharayn mid ka mid a oo ugu muhiimsani waxaa weeye waa xoolaha afartan milyan ama forty million heads of livestocks oo annaga aan leenahay waxaan rabnaa inaan meeshaan ku jahaynayna ay cad yihiin oo aan maal gashanno oo aynu eh, samaysano meela waddanka o dhan aan ka samaysano waxa ugu muhiimsana waxay tahay in products fara badanna aan ka samayno adduunyadana investment ku samayso xoolaheennana hadda kadib xoolo nool nool oo dhexda boqolaal kusii dhimata mar dambe oo lagu sii rafaaday inaysan dhicine inaan gudaheenna aan ku samayno hilib ku samayno inaan productska inagu soo saarno oo warshadaheenu ay soo saaraan oo deedna aynu hilib qasacadaysan dhoofino marka taasi waa waa meel muhiim ah oo aada iyo aad yani, sektarada kale waa beeraha oo ad ogtihiin ayagana meeshay inaga joogaan oo ay tahay inaan ayagana investment ku sameyn oo halkaas xoolaheenu galaan sektarka kale oo muhiimka ahi waxaa waaye waa energy-ga oo waddankan dee in uu uu ka faa'iidaysto waxa ilaahay dhex dhigay inay inay laga maarmaan tahay sektarada noocaas marka fishinkii baa inoo jooga asna oo halkan inoo fadhiya asagana sektar kale oo afraad oo ka ugu muhiimsan asagana kuwa ku- ugu muhiimsan ku jira oo dee xoolaha inoogu jira asagana meesha inoo yaalla waxaan rabnaa marka inaan dhaqaalaha dhinacaas u eejin aan aadino halkaas inaan investmentiga gelin maxaa ka soo bixi waxaa ka soo baxaya lacagta la geliya deyntaana inaan iska bixino markaba dalkeena iyo dadkeenuna inay dadkeenuna inay shaqo helaan ayaa kasoo baxay waxaa inoo soo raacay waa infrastructure-kii oo enabler ah asagu oon dhaqaalihi ahayn laakiin wuxuu xoojinayaa dhaqaalihii ayuu xoojinaya oo fududaynaya inaan jidadka dhisno dekada dhisno wixii loo baahnaa dee oo infrastructureski iyo bundooyinkii inaan iyagana samayno oon halkaas ku jahaynana kuwan uu fududaynaya asagu dhaqaalo kuma siinayo laakiin wuxuu fududaynayaa in xoolihii ku dhoofaan in beerihii lagu investment lagugu sameeyo inaad fishinkii aad samaysato inaad energygii aad soo saarto iyo waxaagii ayuu kuu sahlayaa marka kaasna waxaa waaye waa waa waa qeyb kale oo muhiima waay marka dhaqaalaheennu markii dee the hibic completion point iyo wixii ka dambeeya halkaasuu jahaysanaya meeshaasu aadaan sektaradaasaan rabnaa inaan focus ka saarno waxa inoo soo dhiman waa waa waa waa waa human capitalka iyo inaan meeshaasayna ka iman haddaadan xoolo helin dee human capital ma samaynaysid human capitalka wuxuu ka bilowdaa inaad manhajka waxbarashada inaad la aado asaga aada hormariso kadibna inaad dadkaaga waxbarashadooda hormariso inaad isku baysgarayso suuqaaga iyo dadkaaga marka mudkhalaadkaaga iyo mukhrajaadkaaga inaad inputs outputskaagu waa inay isoo yihiin ay isu ay ay isu balance garaysan yihiin marka meeshaasaa waxaan rabnaa marka inaan muddo kooban ilaahay idankiis inaan soomaaliya u bedelno visionkaygu waxaa waaye soomaaliya oo soomaali kala ah durbadii bayn lahaa waxaan aaminsannahay eh, haddii tallaabooyinka aan xoog hadda ugu jirno ay ka mid tahay inaan cadowga iska xoreyno ay ka mid tahay inaan dastuurkeena dhammaysano saan u noqono hadda waxaa laga hadlaya shuruuc waxaa la rabaa in waxaanaan sheegayno o dhan waxay u rabaan regulatory iyo shuruuc bay u baahan yihin shuruucda shuruucdu waxay ka samaysmaan in constitutionka horta samaysan yahay kadib baa shuruucda ay ka samaysmayaan halkaasay kasoo da-aan constitutionka dhammaystirkiisu inaan samaysano constitutionkeena waxaa ku jira dhaqaalaheena waxaa ku jira horumarkeena waxaa ku jira inaan noqono waddan taagan oo dhisan oo la ictiraafsan yahay oo haadihiisu jiraan marka ma fududa markaan leenahay constitutionka waan dhammaynaynaa xoog baan ku soconaynaa macnaha waxaan rabnaa inuu wadanku isla dhaqaaqo hadday adiga lugahaaga ay qaar taagan yihiin lugtaadu mid taagan tahay midda kale ma socon karto marka waxaan rabnaa wadanku in laisla socodsiin karo xorayntiisa constitution dhammayntiisa dayn cafiskiisa marka laga gudbo kadib inaan helno ardiyad iyo dhul aan ka dhaqaaqi karno oon meeshaas aan ka socon karno inay aada ayaan rabnaa meeshaan u soconno meeshaas waayo maxaa fursadoo jira marka hadda oo aan rabo inaan ganacsatadeenna aan xasuusiyo number one waa midka hadda uu guddoomiye gabayna sheegay waan ka shaqaynay suuqa carabta suuq alcarabi waa wixii hadda ka dambeeya waa inoo furan yahay waana furanaynaa canshuur la-aan baa la gelayaa waa free waa taqaanaan carabta iyo istihlaaga ay u baahan yihiin ee waddankeenna inoo yaalla waa taqaanaa fursad fiican inoo tahay waa fursad qaali ah oo oo oo oo jirta in laga faa'idaystana ay tahay waxaa ka mid ah east african community oo hadda inoo furmay to- afar boqol oo milyan oo qof bani aadam ah ayaan qayb ka noqonay marka innagu xoogaa yar baan nahay afar boqol oo milyan u dhoofi waxaa rabtid businesskaaga ku samayso suuq aada u weyn ayaa meeshaana ka soo baxay oo muhiim ah oo la rabo inay ganacsatadeennu ku baraarugaan una diyaar garoobaan wada xoolaheena oo dhan baa yaalla waxay heli doonaan sharciyad waxay heli doonaan identity markii hore aysan lahayn waa la iska dhici jiray wixii rabaa lagu samayn jiray laakiin now waxay haystaan identity sharciyad bay haystaan soomaali baan nahay suuqana wax ku leenahay xaq baan leenahay intaad idinka leedihiin oo kalaa marka waa fursad aada u weyn oo ayagana eh, ay ay ganacsatadeenna iyo xoolaheenna oo hadda awalba ku jiray laakiin hab dhuumashaa iyo hab iska uun ragannimo ah ku joogay ya hadda waxay isu bedeli doontaa inay ku joogaan hab sharciya oo ay xaq u leeyihiin oo ay baasaboorradii kale haysteen iska dhaafayaan oo koodii soomaaliga la soo bixi doonaan haddii laga waxaan is aragnay ra-iisul wasaaraha masar marka wuxuu ii sheegay inay baahi weyn oo aada u weyn u qabaan inay helaan xoolaha soomaalida right now dabcan safarkayga waxa ay u heliyey ganacsatada oo aan maadaama aan u socday bankiska iyo bangiyo african development bank waxaa ila qumanaatay inaan iska soconin dhaqaalaheenna qeybta ugu weyn ee aan rabno inaan ku tallaabsanno waa businesskeena iyo private sectorka marka dowladda iyo private sectorku waa inay shaqada isla qabtaan waa inay ay isku update yihiin waa inay isla socdaan maxaa jira dowladdu waa facilitator laakiin annaga xoola ma haysano xoolaha shacabka haya ayagaan marka ilaalinaynaa ayagaan u taagannahay ayagaan u shaqaynaynaa waxaan rabnaa in meeshaas shaqada kasoo baxda meeshaa horumarku kasoo baxo meeshaas waayo ma raba inaan sii dheereeyo d- warka oon macallin noqdee laakiin waxaan rabaa ugu dambaysta inaan u mahad celiyo runtii mamlakada mamlakada carabiya nashkur calaa إخواننا المملكة العربية السعودية على اعتمادها على شهادة الحكومة الفدرالية فقط لتصدير المواشي آه، شهادوين كلا جرا ومحان قلها إيو لكن وحان رنتي وقم هاد علينا المملكة العربية السعودية إن أي اعتماد كرسمة وقلان شها حولها الصومالي اللي ودو فيو إن أي تهي وكلية شهادة الحكومة الفدرال كان محاجرة wax kastaa dhici kara soomaaliya waa dowlad muhiima xoolaheenuna waa sida la sheegay hal milyanaa la dhoofiyey hal milyan halis lama gelin karo maalin walba meel inta la istaajiyo lama dhihi karo markabkii baa la taagan waa la isku haystaa waa la dejin la'yahay waa la soo celinayaa annaga waddankeenna iyo dalkeenna khasaaray ku tahay marka waa uga mahad celinaynaa waa waxaana usii marinaynaa min khilaal safiir khaadim alxarameyn sharifey sidoo kale waxaan sugaynaa insha allah mamlaka alcarabiya sacuudiya ka rajaynaynaa inaan علاقات كيبو سوى سعيه توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إن شاء الله تعالى ميلها إنا مركا عن سي كرسي قادنو أو سي كبعنو أنك يورا لهم نوان سوغينا وقدنبيستينا تحية لإخواننا في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وحن لا ومحسنتين دمانتين
qeybaha dambe ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu dhegaystayaal ku guda jirnaa markan haddii aynu fiirino magaalada muqdisho waxaa maanta ka qabsoomay shir u dhexeeya dowladda federa aan idhahdee shir u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada shirkan uu ahaa shirka afraad ee wasaaradaha isgaarsiinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ka dhacay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ugu horreeya wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka soomaaliya waa is- oo isaga oo furay shirka afaraad ee wadatashiga wasaaradaha isgaarsiinta federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka si la mid ah waxyaabaha shirkan lagaga hadlay ayuu si gaara kaga hadlay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya
wasiir dowlaha maareeyaha hay-adda ku-xigeenkiisa wasiirada xubnaha gobolada amin maamul goboleedyada agaasimayaasha gobolka banaadir shaqaalaha dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaada islaamka assalaamu calaykum mar labaad intaa ka bacdi runtii waxay ii tahay fursad inaan shirkeenna inoo furo ku saabsan sida caadada waa shirkii afraad ee u qabsooma wasaaradda iyo qaybaheeda kala duwan heer gobol heer caasimad iyo mid guud waxaan leeyahay waxaanu ka cudurdaaranaynaa runtii shirkeenna oo dhowr goor baaqday duruufo jira awgood duruufaha inagu hareeraysan kuwo ka mid ah baa runtii suuro gelinayay in shirarkeennu baaqbaaqdaan oo habsaamaan oo xilliga loogu talagalay inay dhici waayaan laakiin wasaarad ka wasaarad ahaan mar walba diyaar baanu unahay una ahayn una noqon doonaa in shirkeena sida caadiga ah waxaa lagu ballamo ay si caadiya u wada socdaan u socoto taas markaan ka tago shirka waa idiin furayaa maantuu inoo bilaabanayaa afkaarta iyo waxqabadka iyo waxyaabaha laynaga raba inaynu qabsanno waxaynu soo marnay waxayna hor yaalla oo dhan waxay u baahan yihiin runtii inaynu waxaan rajeynaya inaynu lafaguri doonno wadaagi doonno laakiin bal aan in yar ka xuso wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha qaranka runtii wasaaradda miisaankeeda iyo waxa laga rajayn laga fili karo ummadda soomaaliyeed iyo qarankanba aad bay ugu weyntahay itaal kasta oo aan leenahay waad ogtihiin wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada wey wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyaduna caalamka waxa ay maanta ka tahay waxay soomaalidu tidhaahdaa ama gooji ama ha goojin yaa baadiya soo maray waxaan rajeynaya soomaalidu baadiya oo taqaanaya geela guga dhalaya baa lagu daraya awood kasto itaal kastoo aynu leenahay xaalkeenu meeshuu marayo waajibaadka ina saaran waxaa ka ratimaya inuu la nimaadno qorshe qaranku u aayo oo ummadda soomaaliyeed ka faa'iisto hadday tiknoloji tahay iyo hadday isgaarsiin tahay labadaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una runtii bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda iyo hay-adda wasaaradda wey wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dhallinyarada iyo waayeel kale duruufo adag ku shaqeeyey haddana ku shaqaynaya waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado insha allah biidn illahi tacaala haddaynu sidaa u dadaallo oo gacmaha isqabsanno oo qof waliba waxa uu og yahay miiska soo saaro qofkii dambeeyana gacmaha la qabto inaynu wax la imaan karno dadka caalamka la tartami karno waddankeenna wax ka bedeli karno waxaan rabaa inaan ka midka inaan xuso ah inaan xuso arrin ah lix bilood meeshaanu taagnay ma taagnin waa laga yaabaa laga yaabmaa waa run adeegga iyo horumarka laga rajaynayo inaynu gaadhno waa limit wuu gaaban yahay laakiin waxaan is leeyahay inaan idila wadaago waxaan ku faraxsan idila wadaago dadaal baa jira qarankeenana waad ogtihiin xaaladiisa iyo meeshaynu marayno iyo soomaaliya guud ahaan laakiin waxaan ku kalsoonahay haddii aynu wada shaqayno gacmaha geelkeeda hoos baa loo dhaqaaya wixii tabasho ah wixii gaabisa ee jira na laga wada hadlo iyadoo loo marayo meesha ugu habboon oo ah habka dawliga ah gacmaha la ysqabsado tartanna aynu gallo wax badan baa inoo qabsoomaya waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxqabadka waxaa ka mid hadda wasaaraddan ugu horreeya aanu ka shaqayno laga shaqeeyey oo aan qof walba runtii ugu mahadnaqayo waxaynu ku guulaysanay bal horta wada shaqayn guud in la abuuro wasaaradda walba waxay leedahay customers bay leedahay dad baa ku xidhan nooc gaara bulshada ku xidhan wasaaraddana waxaa weeyaan waxaa ku xidhan hay-ado la yidhahda isgaadhsiin shirkado isgaadhsiin la yidhaahdo oo gaar loo leeyahay gaar marka loo leeyahay waxaan leeyahay waxa waa private sector laakiin qaranka soomaaliyeed baa iska leh waa waxa ugu weyn baag boonka ah ama lafdhabarta ah ee wasaaraddu ay kala shaqayso wada shaqayn iyo dadaal aynu gallay oo aan qof walba eh, shirkadahana ku ammaanayo howlwadeenada qaranka ee wasaaraddana ku ammaanayo waxa weeye waxaa inoo qabsoomay dadaaladii qaranku jaangooyey qayb ka mid ah oo ay ka mid tahay isku xidhka waxaan rajeynayaa shaqooyinkan in u dayn doono agaasimaha iyo maareeyaha iyo dadka shaqada kule waa kor maraya isku xidhkii waad ogtihiin in telefoonada la isku xidhay wada shaqayn iyo dadaal dheeri ah waxaad ogtihiin in waxyaabaha leh spectrumka iyo shirkadaha la jaangooyo oo laga shaqeeyey shuruuc in inaanu ku guulaysanayn shuruuc laga shaqeeyo oo lasoo bandhigo qaarna ku jiraan bibelineka waxaana inoo ah gogoldhig inoo ah qofkii doonaa ha qabtee haddii inta shay la riixo oo la qaado meel la geeyo lagu guulaysto waxaan rajeynaya inay guul tahay waa guul shada aan wada qabanno ha laysu yimaado wax ha lays ogeysiiyo waa munaasib marka shirkiinna waa idiin furayaa warkeenu waa dambeeya aniga kayga iyo wixii aan qabo iyo gunaanadka waa idila joogi doona insha allah waxaanse rabaa inaan shirkana idiin furo howlihiinna caadiga ana aad dhex gashaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan kaga baxayaa codsinayga ah dadaalka iyo shaqooyinkeena hor yaalla waxaa ugu horeeya
gudan caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo miro barnaamijka wareegga wararka dalsan tan iyo kulanteeda nabadgelyo